إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaya aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah alkataayib ayaa ballan qaaday muuqaal xiise badan oo dokumentari ah kaasoo lagu soo bandhigi doono weeraradii lagu laayay liyubooliis ee ka dhacay yeed iyo caata ee gobolka bakool ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhigyada yugandheeska ku leeyihiin magaalooyinka jannaale iyo qoryoole ee shabeellaha hoose sarkaal miinabaara ah ayaa ku dhaawacmay qarax burundiyeeska lagula beegsaday bartanka magaalada jawhar ee shabeellada dhexe ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla horleh waxa ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka laamu wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa hadiyado qaali ah ku bixisay tartanka dhambaalada wacyigelinta oo ay qabatay warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan toddobiyo labaatan qof ayaa gaajo ugu nafwaayay deegaanka tigrega قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan alkataayib ayaa ballan qaaday muuqaal xiise badan oo dokumentari ah kaas oo lagu soo bandhigi doono weeraradii lagu laayay liyubolis ee ka dhacay yeed iyo cato mahad cubayd ayaa warkaas inoo faahfaahinaya
mu'asasada alkataayib ayaa habeenkii xalay baahisay hordhaca filim tayo sare leh oo ku baxaya luuqadaha kale ah carabiga af soomaaliga iyo sawaaxiliga filimkan ayaa soo bandhigaya weeraradii waaweynaa ee bishii julaay ee sanadkii labada kun labayo labaatankii ka dhacay deegaanada yaadiya caato oo ka tirsan gobolka bakool kuwaasoo lagu laayay askar fara badan oo maleeshiyaadka liyu booliiska ka tirsan goosgooska filimkan ayaa waxaa kasoo muuqanaya ciidamada liyu booliiska oo ku duldhaantaynaya raayada tawxiidka islamarkaana cagahooda kula dul istaagaya ayagoo weliba iskaga qoslaya ficilka xun ee ay sameynayaan waxaa kale oo hordhaca filimkan dokumentariga ah lagu arkayaa ciidanka mujaahidiinta oo u socda dagaalka sheekh fu-aad maxamed khalaf oo u khudbaynaya mujaahidiinta weerar ka fulinaya iyo camaliyad istishaadyo ah oo lagu daahfuray macrakada waxaa si gaar ah in loo xuso mudan in inta uu socdo goosgooskan ee hordhaca u ah filimka lagu daawan karo askar fara badan oo liyu boolis ah kuwaasoo iyagoo aan dhig la qabta lahayn iskaga cararaya goobta dagaalka waxaana markii aan fiiriyey intay kaamiradu qabatay noqdeen afar iyo labaatan askari oo hubaysan oo aan xataa hal mar gadaal soo fiirihayn oo iyagu isdardaraya waxaa suuragal ah in qaar badan oo ka mid ah ay iga qarsoomeen maadaama aan kaamiro ka dhex arkay dhulkuna ahaa mid bannaan haddaba kusoo dhowaada goosgooska filimka
بسم الله الرحمن الرحيم
bal dayacdalkii allahay waa kan dayacane
allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ula hadlaya waa dadka mujaahidiinta aw idaa laqiitum fi'atan koox gaala haddaad la kulantaan murtadiin haddaad la kulantaan cadowga ilaahay haddaad la kulantaan fadbu fadbutu
muuqaalkan oo tayadiisu tahay full h d kana mid ah silsilada laa marxaban bihim qeybteeda afaraad waxay mu'asasada alkataayib ballan qaaday in la baahin doono saacadaha soo socda insha allah
لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار
ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro waxa ay ku qaadeen saldhigyada yugandheeska ku leeyihiin magaalooyinka janaale iyo qoryooley ee shabeellaha hoose iyadoo dhanka kale sarkaal miinabaara ah oo burundiyees ah uu ku dhaawacmay qarax mujaahidiintu kula beegsadeen magaalada jowhar wararkaas iyo sidoo kale warar mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha waddanka kenya waxaa ka waramaya wariye haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weerar ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisimayaal ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ciidamada uganda oo saldhig kule duleedka qoryooley iyo sidoo kale saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ayaa si isku mida mar qura waxaa uga bilowda risaasta waxaana ciidamadii weerarka lagu qaaday soo wajahay cabsi xooggan weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xala qoryooley lagu weeraray inta uu la eg yahay isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin degmada janaale halkaas oo laga maqlayay dhawaqa risaasta ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugan gobolka shabeellada hoose ayaa waxay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka shabeellada dhexana rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay qarax la beegsaday askar ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi ciidamadan ayaa qarax u haleelay xilli ay ku dhex lugeynayeen degmada jowhar waxaana gaaray khasaare ugu yaraan hal sargaal oo miinabaaro ah kana tirsan ciidamada burundi ayaa ku dhaawacmay qaraxa kaas oo dhaawiciisa goobta laga qaaday dhanka gobolka laamu ee ku jira gumaysiga kenya saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaas waxay ka fuliyeen howlgallo ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal ku qaadeen tuulo lagu magacaabo baramoko taas oo hoos tagta deegaanka hindi ee gobolka laamu tuulada oo weerarku ka dhacay waxaa ku sugnaa dad muslimiina iyo sidoo kale dad kirishtaan kenyaati ah kuwaas oo markii ciidamada mujaahidiinta soo galeen laba u qaybsamay dadkii kirishtaanka kenyaatiga ahaa ayaa tuulada isaga cararay halka kuwii muslimiinta ahaana ay ka hareen waxaana ciidamada mujaahidiintu markay la wareegeen tuulada ay goob fagaaro ah kula hadleen dadkii muslimiinta ahaa weerarada kala duwan islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dhacaya gobollada ay muslimiintu leeyihiin islamarkaana kenya xoogga ku haysato ayaa sii kordhaya
jazaaka allahu khayran wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa hadiyado qaali ah ku bixisay tartanka dhambaalada wacyigelinta oo ay qabatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan maxamed amiin ee qodobkaas inoo faahfaahinaya munaasabad lagu maamuusayey tartanka dhambaalada wacyigelinta ayaa ka dhacday xarunta jaamacadda alqima ee magaalada jilib taasi oo habeenkii xalay ka baxday warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan munaasabadda oo lagu shaaciyey natiijada tartanka islamarkaana abaalmarino lagu guddoonsiinayay ardayda ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo waxgarad aqoon-yahano bahda saxaafadda waalidiin arday iyo marti sharaf kale kuwaasi oo qaarkood soo jeediyey kelimado ku aadan xafladda ardayda jaamacadda alqima ayaa aada u bogaadiyey tartanka ay qabatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo uu magaciisu ahaa tartanka dhambaalada wacyigelinta waxayna ku baaqeen in tartankan uusan noqon kii ugu horreeyey una dambeeyey anigoo ka mid a ardayda dhigata ardayda jaamacadda alqima magacayguna yahay bushra maxamuud waxaan halkan ka bogaadinayaa tartankii qiimaha badnaa ee ay soo jeediyeen ardayda alqima kaasoo ahaa tartan aada iyo aada u qiimo badan oo runtiina soo jiitay haddaanu nahay ardayda waxaanan leeyahay hore u sii socda waa tartan loo baahnaa aanan sugaynay midkii ugu horeeyay weeyaan yuusan noqonin kii ugu dambeeyey sheekh cabdiwaaxid isxaaq muuday oo ka mid ahaa culimmadii ka soo qayb gashay xafladda xiritaanka tartanka ayaa dardaaran u jeediyey ardayda
ardada iyo maqaalahaadkan aa tacliintii bay ka hadleen taariikhdii bay ka hadleen iqtisaadigii bay ka hadleen waxa weye dhan walba way ka hadleen ijtimaacigii bay ka hadleen cadowgii bay ka hadleen runta waa wax lagu farxo wey maanta inaad marka tusaale iyo qudwa aada noqotaan waa loo baahan yahay gaala waxba uga baahan bal insha allahu ayagaan rajaynaynaa inaan badbaadin carruurtoodii aan wax barin way dhammaata hadda wixii ka dambeeya inaan carruur u dirsan oo aan dhirahan wax noo soo bara way dhammaato war sooma dhammaan mid ayada maxaa yeele waxaanba ku khasaarin kuway wax noo soo bareen mid baa wuxuu leeyahay gaalo way naga caqli badayi yaa wax soo bari mid kalea wuxuu leeyahay mar la soo hadalqaa diin ma lagu dhaqmaa aniga ma qabuu yidhi mid kalena waaba u camilo wuxuu yidhi aniga saaxiibkay aan la qabaa war waxaan yaa soo bari oo waxay ayagu soo bareen idan markaa kuwii horaanba ku khasaaray insha allahu kubaddama uma dirsaneen waxaan leenaha ummadda soomaaliyeed wax fahma dadka wax fahmahayana garta suldaan cabdiqani cabdulaahi oo ah naqiibka jubbooyinka ayaa isna bogaadiyey dhambaallada ay soo jeediyeen ardayda ilaahay wuxuu nasiib idiin siiyey oo ilaahay maarata idinku fa- fadilay inaad cilmi fara badan oo shareecadii ugu horeyso aada xambaartaan ummaddiinna marka cilmigaas ammaan idinku yahay kow naftiinna marka hore oo waxbaad barateen waxaad barateen naftiinna horta ku dhaqa kadibna ummaddiinna muslimiinta ah iyo kuwa eh gaalada eh inaga sugaya maarata diinta inaan gaarhsiinaba aan ducaad u nahayba gaarhsiiya kuna sabra difaacana ilan diin laysu dayn maayo iyo khayre ina u diyaargarooba inaad diintiinna difaacdaan sidoo kale nabadoon maxamed axmed guuleed ayaa isna dhankiisa tartamayaasha iyo guud ahaan ardayda kula hadlay suugaan murti xambaarsan dhexdeennaa waxbarashoy barashiyo oqoontii buug iyo qalmaantii barya aad ku daasheen biilkiinna kale iyo ha ku dooninina badar bulshada wax ugu tara iska buriya cadowga baahana etoobiya baktigawsajuudiya burundi iyo ugandhays yayna bililiqaysan badweyntaa hindiya iyo webiyada burqanaya beerta iyo xoolaha barwaaqada ilaahay babarkaana siiyey yayse baylah naga noqon buntu qarabka saarta bilaawaha afaysta iska buriya cadowga bahal noo hamuu qaba baradeenna yuudegi beesha caalamkaa timid been yaan la socodsiin boqolaal sanoo haray waxaan laga biskoon karin yaan buugta lagu qori munaasabadda qeybaheeda dambe ayaa waxaa lagu shaaciyey natiijada tartanka macalin xamsa oo ka mid ah guddiga ayaana soo bandhigay kaalinta koowaad dhambaalka ama labada dhambaal ee kaalinta koowaad galay ee ardaydii soo kala diyaarisay waxaa la yidhaahdaa kow kaalinta koowaad cabdulla nasrudiin waxaa kaloo kaalintaas la galay oo dhambaalkaas eh, labaad ee kaalintaa kula guuleystay uu yahay ardayga magaciisu uu yahay nusaybo moxamed oo laba dhambaal bay soo kala jeediyeen labada arday oo kala xambaarsanaa magaca ah damaca nasaarada ama kiristanka xabashida uu ka leeyahay geyiga soomaalida oo ay soo jeedisay ardayga gabadha ah iyo dhambaal labaad oo uu soo jeediyey ee ardayga ee cabdulla naasirdiin oo ku saabsanaa dhalinrogga ku socda bulshada islaamka ah iyo dhagaraha cadowga uu maleegayo sidoo kale waxa uu ka hadlay natiijada kaalmaha labaad iyo saddexaad martabada labaad ama kaalinta labaad waxaa eh, yimi labada dhambaal ama labada maqaal ay soo kala jeediyeen labada arday saara nasrudiin iyo cabdulqani moxamed kaalinta labaad ayay yimaadeen labadaa dhambaal kaalinta saddexaad waxaa imaaday oo soo gaadhay eh, dhambaalada ama maqaalada ay soo kala jeediyeen saddexdan arday cadnaan cumar dhambaalku soo jeediyey ardayga ayuub moxamed waxaa kaloo kaalintaa la imaaday oo la soo gaadhay dhambaalka uu soo jeediyey ardayga nusayba daahir intaasi kadib waxaa ardayda dhammaan la guddoonsiiyey hadiyado ku kacayay min konton dollar iyadoona sidoo kale hadiyado la guddoonsiiyey qaar ka mid ah martida iyo macallimiinta maamulka iyo macallimiinta oo kaalin weyn ku lahaa qabsoomidda tartankan ayaa u mahadceliyey wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ugu dambayntiina waxay munaasabaddu ku soo dhammaatay jawi aada u qurux badan
warkan dhegaystayaal saaki waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon in ka badan toddobiyo labaatan qof ayaa gaajo ugu nafuwaayay deegaanka tigreyga waxaa lagu soo waramayaa in kaam ku yaala gudaha wadanka itoobiya gaar ahaan gobolka tigreyga oo lagu magacaabo abiyi addi ay ugu yaraan toddobiyo labaatan qof gaajo ugu geeriyoodeen halka boqolaal kalena ay la kulmayaan macluul taasoo xaaladda uga sii dari karta waxaa lagu soo waramayaa in agaasimaha xerada oo lagu magacaabo tedesa yilma uu warbaahinta u sheegay in tirada dhimashada ay kor u kacday ilaa dabeeqadii sanadkii hore waxaa kaloo agaasimuhu warbaahinta u sheegay in ilaa bishii nofembar ay sanadkii hore ay diiwaan geliyeen dhimashada koob iyo toban caruur ah oo ku nafwaaye kaamka biyaha oo deegaanka ku yar caafimaadka oo liita iyo gargaarka degdega ah oo aan deegaanka ka jirin ayaa waxaa la leeyahay waxay sabab ka dhigtay in xaaladda kaamka ay kasii darto toddobaadkii lasoo dhaafay wakaalada wararka ee a b waxay sheegtay in toddoba boqol sideed iyo labaatan qof ay ku nafwaayeen etoobiya saddex gobol oo kamid ah sababa la xiriira gaajada in ka badan siddeetan kun oo qof oo etoobiyaan xabashi iyo sidoo kale qowmiyado kale isugu jira ayaa ku nool kaamka addi abi kuwaasi oo kasoo barakacaya xasradihii waaweynaa ee ka dhexeeyey maamulka tigreyga iyo sidoo kale dowladda xabashida etoobiya warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa